agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo agaasimiyaasha imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada dalka ayaa maanta kormeera xarunta uu ka socday sixitaanka imtixaanka qaranka ee fasalka laba tobnaad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedyada agaasimiyaasha ayaana mid mid u kormeeray qeybaha kala duwan ee uu ka socdo sixidda imtixaanaadka iyagoona warbixin ka dhagaystay guddiyada imtixaanka gacanta ku haya madaxa sixidda imtixaanka qaran cabdi axmed cabdi heerarka uu marayo marar kala saxayo imtixaanka wuxuu ka bilaabmaa howlaha sixiddu in qof macallin ah oo saxe laydhaha magaciisa ama imtixaan saxa ayay ka bilaabantaa waxaa shadda koowaad dadka sawiradu waa dadkii saxayaasha ay u taagan yihiin waa tallaabada koowaad ee habraaca sixidda imtixaanku uu maro saxaha imtixaanka marka laga gudbo waxaa ku xiga qof labaad oo la yidhaahdo hubin ama horjoogi si guud qofkani wax ma saxo isagu laakiin waxa uu hubiyaa wixii la soo saxay dabcan dad badan waxay soo saxeen boqolkiiba boqol ma wada hubin karo laakiin bercentage cayiman ayuu hubiyaa waa hubiyaha koobaad qaabka imtixaanka loo soco intaas keliya laguma dayna si cadaaladda loogu dhowaado ama wax cadaalad u dhow loo helo waxaa jira hubiyo labaad oo qofkaasi ku sii xiga oo isaguna ah qofka hubinta labaad lagu magacaabo ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a agaasimayaashii kuwaasi oo ka warbixiyey goobihii ay booqdeen iyo waxyaabihii ay kusoo arkeen ujeedka ay ku yimaadeen halkan oo ay kusoo kormeerayaan waxay tahay in ay bal arkaan hanaanka iyo habka imtixaanka loo saxo ayna goobjoog ka noqdaan habka uu maro imtixaan sixidda ayagana markhaati ay ka noqdaan maadaama ay qayb ka yihiin maamulka imtixaanaadka maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha agost soo booqonay xafiiska imtixaanaadkii shahaadooyinka oo ay ka socoto shaqadii sixitaanka imtixaankii qaranka runtii waxaan bogaadin mudan sida shaqadu u socoto loo dubariday loo agaasimay howlwadeenna loo carbiyey shaqadana ay gacanta ugu hayaan waxaan soo aragnay maado kasta iyo hanaanka ay u socoto iyo howlwadeennada saxaya
daah furan ee imtixaamka loo saxayo waxaa hubaala in ay joogaan macallimiin iyo mas-uuliyiin u tababaran oo nidaam kasta oo brosees imtixaam uu mari lahaa laga taxadaray hadday noqon lahayd sixidda hadday noqon lahayd maaragtay sidii haddii uu brosees ama wax khaldamo loo dabageli lahaa si guud
sida habsamid leh ee u socoto sixitaankii imtixaanka runtii waxaan aad ugu qanacnay qaabka imtixaanka u socdo iyo sida macallimiinta ay u saxayaan oo transbarenty cadaalad ah aysan ogeyn ardayga wuxuu yahay iyo meeshuu ka yimaaday ay keliya ogyihiin inay saxayaan imtixaan ardayga uu leeyahay oo keliya dhowaan ayaa la filayaa in la shaaciyo natiijada imtixaanka shaadiga ah kuwaasi oo haatan ay marayso sixidooda heer gabagaba ah